ardaydeena oo aan dal iyo dad aan ku horumarinayno aniga waxaanu arkayaa waa wax u baahan inay soo dhaweeyaan dadka soomaaliyeed etoobiya haddaba dal soomaaliyeed xiriir oo madakad iyada ay iyada ay la leedahay ugubkuma ah laakiin dadka koonfurdega oo aad moodid inay ayaga si gaar ah maaragtay loo luminayo had iyo jeerba cadaawad waxaanan ahayn aan loogu talagelin in lagu mashquuliyo oo horumaro dhan ay ka caagan yihiin ayaa lagu habaabinaya laakiin ummadaha ama dadka kale mujtamacaadka ama gobolada kale ee soomaaliyeed waxay doonaan iyo waxay qabsanayaan iyo waxay ka gaari karaanba guulo